aadan bare ducaale oo ka mid ah golaha wasiirada dowladda kenya ayaa laga qaaday xilkii wasaaradeed ee uu hayay bilihii lasoo dhaafay iyadoo loo dhiibay wasaarad cusub tani oo qayb ka ah isbeddelka uu madaxweynaha kenya william ruuto ku sameeyey golihiisa xukuumadda aadan oo ah nin soomaali ah siyaasadda gumaysiga kenya ee ummadda soomaaliyeedna u ololeeya ayaa laga qaaday xilkii wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo kaymaha waxaana laga dhigay wasiirka wasaaradda caafimaadka debro barasah ayaa laga dhigay wasiirka deegaanka isbeddelka cimilada iyo kaymaha ee kenya waxaana isbeddelkan la sameeyey uu qayb ka yahay xaaladda xasilooni la-aanta ee haysata dowladda uu hogaamiyo william ruuto taasoo dhowr jeer golaheeda wasiirada isku shaandheen lagu sameeyey aadan bare ayaa horay u ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda kenya inta uu wasaaradaasi hayay ayaana wuxuu ducaale ku kacay gobodfallo ka dhan ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed kuwaasoo ka dhacay gudaha soomaaliya iyo dhulka ay kenya gumaysato iyo xitaa dhulxeebeedka ay degaan dadka muslimiinta